runtii maanta waxaan meesha ugu nimi inaanu taageero cabdilfataax geese anigu waxaan ahaa xildhibaan ka mid ahaa xildhibaanadii afar sanadooda soo dhamaatay haddana kusoo noqday afar sanadooda soo socda haddii ilaahay nafta noo daayo waxaan idin sheegayaa dhammaantiin annaga afartii sanadood aanu soo soo dhaafnay guddoon waxaa guddoomiye noo ahaa international community-ga iyo madaxtooyada wax gacanta loogu jira ma jirto xildhibaanadu talooyinka ama shuruucda ay soo sameeyaan waxaa lagula noqon jiray international community-ga iyo madaxtooyada halkaasaa laga soo qeybayn jiray marka annaga waxaanu doonaynaa si dadka iyo ummadda soomaaliyed wax loogu qabto in la doorto guddoomiye dan dadka dantooda ka shaqaynaya guddoomiye u shaqaynaya inuu sharciyadda waddanka u sameeyo afartan sanadood wax sharci aanu sameyno ma jirin wax walba wax laga shaqaynayey dano dad gaara marka anigu waxaan leeyahay guddoomiye cabdifataax waan soo dhaweynaynaa codkaygiina waan siiyey halkan aan ku siiyey xildhibaanada kalena waxaan ka codsanayaa inay nala qaataan isbeddelka oo ay codka siiyaan aniga maanta wax laga bilaaba guddoomiyahaygii runtii kuma soo talagelin baasha waa laigu soo gaaday waa waad mahadsantiin waana idin salaamaya
asalaamu calaykum khiyaartu waan idin salaamayaa cabdifataax baan u hambalyeynayaa hadal badan ma aqaano aniga xildhibaanada ila mid a waxaan ka codsanayaa inaan cabdifataax codka siino
bismi illaahi raxmaan iraxiim musharaxa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliyeed madaxda kala duwan ee baarlamaanka soomaaliyeed iyo wasiirada federaalka kuwa dowlad goboleedyada safiirada iyo diblomaasiyiinta kala duwan ee iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed bahda saxaafadda ciidamada ammaanka ilaalinaya ama gudaha ku jireen ama banaanka ha joogeene dhallinyarada kala duwan dhammaan bahda ka soo qeyb gashay shirka musharaxa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan soo dhaweyneynaa aan rajeyneynaa insha allah inaan insha allah ku guuleysano inaan musharax cabdifataax geesay aan dooranno soo dhaweyno insha allah uu noqdo ninkii soomaalina anfacayey baarlamaanka soomaaliyeedna anfacayey sida asxaab badan ay uga dhawaajisay dadka soomaaliyeed maanta wuxuu u baahan yahay isbeddel badan xagga ammaanka sidii rag horeba uga hadleen xagga horumarinta xagga mataqaanaa abaaraha iyo dhibaatooyinka jira iyo sidii loo maaray lahay dadka soomaaliyeed maanta baahidooda mid yarma mid aada u badan wey maalin walba dhibaa ku dhaca maalin walba dhibkaas waxa wey waa laga tacsiyaya tacsi kaliya ma deeqdo dadkeen waxqabad buu rabaa dadaal buu rabaa meeluu joogaba in wax laga qabtuu rabaa waxaan rajeyneynaa qoftii maanta soo doona taxil inay ku talagasho ku dadaasho inay waxa jira wax ka bedelayso inuu fakirkeeduy laakiin hadduu yahay in dana gaara kaliya laga helo ma qabo waxa weeye waxaan alamarsho waa kitaab waxa aan doonaynaa waa horumar iyo waxqabad waxa aan doonaynaa waxa weye dalkeenna iyo dadkeennu meeluu jooga inaan wanaagiisa ka shaqeyno cabdifataax waxaan rajeynayaa aqoonu melihi anugu badan laakiin waxaan rajeynayaa dadka soomaaliyeed ee yaqaana ee wanaaggiisa noo sheegan qaadanayna dadku inuu dhammaan isbartaa shardi maaha laakiin waxa weeye bulshada istaqaana in aqoon wax lagu qaato in waxqabad wax lagu qaato in qoftu waxay soo qabato lagu qiimeeyo ayaa sidii la arki jiray ama dowladnimo lagu arki jiray ama maamul lagu arki jiray wey waxaan rajaynaynaa in dadka lala xisaabtamo in dadka loo xisaabtamo in mas-uuliyiinta lala xisaabtamo oo jirta xisaab dukaan haddaad qof u dhiibato xisaab la-aan ma shaqayn karo dowlad dhamo inaan lala xisaabtamin inaan qof walba waxqabadka iyo hawsha loo idmaday aan la daba joogin wax suuragala maaha waxaan rajaynaynaa kana codsanaynaa madaxda aan dooro doono cabdifataax ugu horeeyo iyo baarlamaanka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta kala duwan cid walba meeshay joogta inay xisaabta dadkeeda iyo dalkeeda ilaalin inaan dadkeena meelu joogaba ka shaqayno inaan ka shaqayno in dadkeenu isugukeena mid yaho mas-uuliyaddu aan u wada qaadnay anaan gobol gobol gaar ugu doodin inaanaan gobolla colaad u samayn inaanaan gobolla u kala riixin ee gobol kasta iyo degmo kasta aan ku qaadano ku shaqayno soomaalinimo inaan ku shaqayno dowladnimo inaan ku shaqayno ummadnimo waad ogtihiin abaara aan isleeyahay kuwaan hadda socda ilaahay naga nabadgelshiye kuwa lamida waa dadkeenu soo maray xilligii dowladdii kacaanka ahayd ay jirtay soomaaliya labaatan toban meelooday waxay ka soo ururisay dadka soomaaliyeed iyadoo ku le-ana dhulbeeraday dejisay diyaarado caalamkay la kaashatay diyaaraday ku soo qaaday waxay waxay ka badbaadiyeen dhibaatooyinkii maanta badbaadintiioo kale u baahan yahay madax fiican iyo xul fiican buu insha allah aan isleeyahay ayaa gaarsii karta waa ku dheeraa waa ku dheeraadee waxaan rajaynayaa cabdifataax geesey inuu madaxdaas horseed u noqdo inuu noqdo madaxda hanan doonta kuna fekeri doonta dantiisa inuu danta ummadda ka hormari doono annaga dhamma mas-uuliyadda qaadanana inaan sidaas noqono waxaan ku dhaaranay iyo waxaan u dhaaranay inaan insha allah ku shaqayno insha allah cabdifitaaxna waxaan leeyahay ha guuleyso asalaamu calaykum
anigu xildhibaan hore maan ahayn laakiin waxaan ka mid ahay xildhibaanada cusub ee hadda maanta baarlamaanka kusoo biiray waxaana rajeynayaa xildhibaanadaas cusub insha allah inay isbeddel samayn doonaan isbeddelkaasina wuxuu noqon doonaa kolley ama ha noqoto guddoomiye baarlamaan ama ha noqoto wixii lagu celcelin jiray ha noqoto annagu kitaabka ilaahay baanu ku dhaarannay kitaabka ilaahayna waxaanu ugu dhaarannay in maaragtay qofka aanu isleenahay maanta waa ummadda soomaaliyeed labaatankan milyan ee badaha ku daadanaya ee abaaruhu ay meel walba ku laayeen ee shaqala-aantu ay hayso ninkaanu isleenahay maanta waa waa waxa weeyaan arrintoodaas waa waa badbaadin karaa ayaanu u dooran doonaa insha allah guddoomiyaha waxbaan leeyahay hadda waaba guddoomiyaha annaga laftigeeda waxaanu rabnaa inaanu waxa cusub qofkii cusub ee musharaxa ee hadda maanta maaragtay musharaxnimadiisa iyo hankiisa soo bandhigay inaanu taageerno xaq baanu ugu leenahay inkasta anaan aqoon badan isku lahayn aqoon aqoon badan uma lihi dhammaan baarlamaanka marka laga reebo inta aanu maaragtay hadda aanu soo wada gallay ee aan garanayo mooyaane aqoon badan uma lihi laakiin waan taageersanahay inuu hankiisa weyn oo ah inuu maanta guddoomiyaha baarlamaanka isku soo sharaxo oo uu wax cusub la yimaado oo uu nin cusub intuuna hor yimaado oo maanta dhallinyaro ah inuu guddoomiye meesha ka noqdo aad baan u soo dhaweynaya midda kale baarlamaanka waxaan ka codsanayaa intii aniga sideedoo kale ah oo hadda maanta kusoo biirtay oo maaragtay afartaa sano ee hadda soo socda shaqayn doonta in aan waxba hunguri la eegin iyo qof horoo jiray wixii cusbaa waa la arkay waxaan leeyahay wixii hore waa la arkay oo hore usoo jiray intaa tifiyadaanu kala soconiyo meelyaha marka waxa waaye in in wixii hore laga waantoobo oo dadkaa dhallinyarada ahay hadda isa soo sharaxaya ee aan baarlamaankii hore ka tirsanayn loo codeeyo oo codka la siiyo anigana ana waxaan ana waxaan u ballan qaadaya insha allahu tacaala inaan codkayga siiyo waan siin taariikhda sideedaba waxa loo sameeyo waxay tahay ama ay deristaa dadka siday kala yihiin siday u kala nool yihiin siday u wada tacaamulaan maraaxishii ay soo martay in qof soomaali ah uu baarlamaan noqdo waxay ahaayeen runtii marxalado kala duwan oo aada iyo aada u fara badan laga soo bilaabo nineteen fifty six oo xiliyadii wasaayada lagu jiray xilligaas maanan dhalin laakiin waxa waye taariikhda waa akrinaa wax badana naguma seegana cid weliba maalin ayay ka soo gashay siyaasadda cidan wax aqrininba waa ay soo gashay wayna ku ammaanaayeen cid badan oo wax aqrisayna waa ay soo galeen waxaan jeclahay inay ku ammaanaadaan xilli waxaan soo marnay oo xilliyadii ugu dambeeyay ahayd in uu hal qof wax soo qoro taasoo u ekeed in si dictatorship ah dadka loo soo doorto oo micnaheedu yahay ayadoo qofkii dadkii ka dhashay inaanu helin fursad ay dadkii fursad isku wada mid ah wada helaan si ay kaga mid noqdaan xibnahan baarlamaanka laakiin hadda markii fursadda la helay oo koob iyo konton qof dadkii lasoo dhexdhigay waana rajeynayaa inay intaa ka badato marka soo socota hadduu ilaah yidhaahdo waxaa soo baxay raggu cabdifataaxna ka mid yahay anigu cabdifataaxna aan ka mid ahay cabdifataaxyaal kalena ay ka mid yihiin oo micnaheedu yahay dhalinyaro fara badan ayaa si xooga u soo galay odayaashana koley waxaan leeyahay waa xikmadda hagaysa dalkan intooda ilaahay waxa weeyaan hanuunka tusay intaas iyada ahna waxaan rajeynaynaa xikmadoodaas inay xamaasadda iyo dhiiranaanta dhallinyarada daboosho labadoodana kalama shaqeyn karaan xikmadda xamaasadda waa ay isu baahan yihiin marka xamaasaddaasaan ku shaqeyn doonaa xikmadiinana markasta waa u baahannahay fursadda dhallinyarada ay heleen marka waxay keentay maanta in uu guddoomiye cabdifataax maxamed ibraahim geesey uu isana isu soo taago xilkaas isaga ah runtii waa wax runtii aada iyo aada loogu farxo qof dhallinyaro ah oo aada luqad fahmi karto oo baahida dhallinyarada ka tarjumaya dhallinyaro markaan leeyahay dumar iyo ragba waa ay ku wada jiraan runtii run aada iyo aada ayay noo farax gelinaysaa waana soo dhaweynaynaa dhiiranaanta noocaas ah iraadada noocaas ah casiimada noocaas ah waxaan leenahay fa idaa casamta fatawakal cala allah mar haddaad go-aansatay alla tala saaro dadkii dhallinyarada ahaa ee baarlamaanka soo galay iyo odayaashaba intaba waxawaaye waa ay kula jiraan garabkaada ayayna taagan yihiin waxa ugu muhiimsan ee la rabo in runtii la raisgareeyo ama kor loo qaado weliba si codheeriya waxaa weeyaan dalkan waxbaa lasoo tijaabiyey theory ama nadariyadii la dhihi jiray anishton ay ahayd dadka inay ku dul wareegaan hal natiijo ay rajeeyaan natiijo ka duwan oo micnaheedu yahay in qodxa la beero canabna uu soo baxo qodxihii lagu celiyo canab uu soo baxo la rajeeyo qodxihii la beero canab uu soo baxo la rajeeyo waxa weeyaan waa qofka laba un miduu noqon karaa inuu qof aada duqun u ah inuu yahay ama qof aada u xikmo badan inuu yahay uu dad kale ku ciyaarayo oo wada duqamo ah uu hogaaminayo waxaa weeyaan dalkan dalkan wuxuu leeyahay shuruuc dalkan wuxuu leeyahay qawaaniin qawaaniin macnaheedana waxa weeyaan dadka siday u kala noolaa lahaayeen mid kastaba xaqa uu leeyahay mid kastaba waajibaad ka saaran waxa caddeynaya ayaa qawaaniin ah qawaaniinta iyada ahna dadka systemka sidiisa waxaa la yidhahdaa laaki death waa sida geeridoo kale geerida ciroole iyo caruur dhalinyaro iyo waayeel wadaad ama caalim iyo caamo waa ay u wada siman yihiin nidaamkana waa the same thing way u wada siman yihiin nidaamka isaga ah oo na wada ilaalinayo haddaynan ilaalin marka waxaa dhacaysa annagana waxna ilaaliyo inaanan arag sida in badan dhacdo kale afar sano fursadaa la haystay afartii sanoee fursadda la haystay shuruucdii ugu muhiimsaneed ee dalkani waxaa weya wax ka bedeli lahayd xaaladiisa siyaasadeed xaaladiisa federaal xaaladiisa dastuur dastuurkan la leeyahay waa waa draft constitution ama dastuur qabyo ah waa waxaan la yaabanahay ilaa ay goormee uu qabyada ka bixi doona mise sheekada waa alfuleel waleel oo waxa weyaan meelay ku dhamaatay marka waxaan rajeynaynaa in albaabkaas uu soo xirmo federaalismka noocan loo dhigay federalismka sax waayo dadkii is-aaminaad xumaa dhacday waa la kala baahay waxaa sameysmay system dhaalim ah dulmi ku dhisan oo four point five la yidhaahdo sistamkaasoo haddana la caqliyay la yidhi beesha shanaad dadka in badan waxaan weydiiyaa cadadka la yidhaahdo shanaad waxa weeyaan tirooyinaa ka horeeyo oo ah koowaad labaad saddexaad afaraad si aan shanaad u nimaan marka ilaa hadda soomaalida waxaan ka laanahay bal koowaad noo sheega labaad noo sheega si aan u ogaano saddexaad noo sheega waa laanay shanaad baa la yidhaahdaa inta kalena hadday wada siman yihiin cidna isma weydiiso inta kale hadday wada siman yihiin xataa aan ku qaadano aan dhahano war hal hal iyo shanaad aan dhahno shanaad aan wax ku qaadano oo halkan wax isla qaato laakiin halkiyaa la wada galay halkii in in kale uu soo ceeriyeyna xaggaasaa lagu soo daray markaasaa waxa weeyaan shanaad iyo afaraad iyo saddexaad iyo waxaanan la fahmaynin waxaasna runtii waxaa doqonnimo ah tan iyo intaan xuriyadda qaadana ilaa ay agtunnaab haddana dhibka ay nagu reebtay iyo saameynta ay nagu reebtay saan usoo soconay usoo soconay waa la kaftamaaya saaxiibkeyga wuxuu ka soo jeedaa digli mirifle ka soo jeedaa digli mirifle bointy five aa kasii dhex jiro ani hadaba iyo hariir iyo aan aqaanaaye sideed iyo sagaal xiliyadii cartan aad u mutaabiceyn jira la socon jira siyaasadda hariintii haddaad hoos sii dhaadhacdo waxaa arkaysaa bointy five kale haddaad hoos kaga sii dhacdo bointy five kale macnaha tiradii ilaa ay waxaan ka baqayaaba inay cabdilfataax iyo xaaskiisa iyo ilmihiisa inay isbointy fifeeyaan marka waxaan macno lahayn maxaa laisugu daalinayaa isla daa'iradii aan ku noqnoqonayna waxaan macno lahayn in laisku daaliya ma ahan qofkaan aan dooranayno ma ahan qof nagu beel ah ma ahan inta hadda halkaan joogto waxaan ku dooranayna waxa weeyaan waxaan ku tabaynaa kheyr oo ah in dalkan xaaladda uu ku sugan yahay ayuu wax ka bedeli karaa ayaan ku tabaynaa middaa iyada ah qofku waa inaan ku dultaahno cabdifataax waa shaksi laakiin waxa annaga noo hardeynayo waa systemka individualiska markay noqoto dadka inay individualis waxa weeyaan ay ku wada socdaan haddee raqabaadka dadka isku wada mid ma ahan qof wali wax buu jecel yahay qofkan haddii aad ku raacdo shaksi macnaheeda waxa weeyaan doonta ayuu kaa dhiganayaa matiya wuxuu kugu marayaa webiga jinkiisa kale kadibna alfi salli cala alxabiib marka laakiin markii system uu yahay waxaan wax qoran uu yahay waxaad ku xisaabtantaan ayaad leedihiin xildhibaanada waxaa laga yaabaa sometimes inay ka cawadaan madashiiya waxa waaye soo baxdayoo luuqaa laga bixiyey madasha ka hor waxaa la rabaa xildhibaanada go-aanadooda ay guddoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiya ku-xigeenada inay waxa weeyaan kula xisaabtamaan intaa ka hor intaan la gaarin qaar hadda waxay ka cabanayaan inaanay qaadan mishaaraad waa maasan tahay inaanay qaadan mishaaraad haddii adiga aadan qayb ka ahayn dhibkaas taagan ma dhacdeen marka xildhibaanada cusub dardaaranka aan siinayo waxay tahay naxnu laa natacabadu bilashqaas wa inamaa natacabadu bidiin illah oo micnaheedu yahay annaga ashqaas ma caabudeyno ashqaas waxay naga bi'iyeen iyo waxay nagu sameeyeen soomaali ahaan iyo shacab ahaan ayaan ognahay allaan kaga baqaynaa dadkaas oo kitaabkaasi aan gacanta u saarnay ama kitaabka laba far saar ama kor ka tus dhaarta ama waxa weeyaan gees ka istaag maalinta lagu doortay ayaa daaratay waajibaadkaas qaadda ilaahayna uu kula xisaabtamaya kitaabkaas aan ku dhaaranay inaan ilaalino kitaabkaas aan ku dhaaranay inaan ilaalino ayaa nagu balan ah waxa danta dalka dadka diinta ka shaqaynaayo u hiilinaayo ayaa nagu balan ah inaan doorano intaas ayaan kusoo gabagabaya maasantii